shandheer horta anaga weerar ma qaadin anaga saldhigi deegaan oo de ciidanka joogay oo meel soddon kilomitr magaalo hada u jirta ayaa ciidanka saldhig kulahaa nimanka nabadiidta meesha soo weeraray marka kolley hadda waa iska caabiyeen ciidankii anaga saldhigan waa joognaa alxamdulilah marka weerarka saasa u dhacay bal noo sharax tiro intee la-eg baa idin soo weerartay maxay wateen
hadda horta nimankaas oo nabadiidka tiradooda kolley ilaa boqol iyo konton meelahaasa lagu qiyaasayaa ciidanka meesha hadda joogin waa kontomiya qof ayuu ahaa marka hubka ayaga haystaan waa hub tayale sida baasuuka iyo dabamasheere iyo waxyaalo noocaas ayaa haysteen marka kolley saldhigi waa soo weerneen kadibna ciidanka waa iska caabiyay alxamdulilah dee meel degaal ka dhaay waad garanaysaa khasaarana labada dhinacab waa jirtaa waan gartay marka waxaad igu tidhi hub fiican bay haysteen tiradooduna boqol iyo konton bay ahayd halka ciidankiinunu ahaa konton ha waan gartay marka waa ciidan xoog la ayaa dhinaca al-shabaab idinkaga yimid soo ma a saas waay ha marka khasaarad hadda sheegtay bal haddaad ku bilowdid dhinaca ciidanka maamulka koonfur galbeed anaga ciidankeena afar qofood dhimasho ayaa jirto runtii anaga dagaalka inaan ka deen sheegna maaha ayagna kolley khasaaradooda hadila dhaawacyo dhimasho badana lagu sheegayay aniga m ma arkan ilaa hadda dhimashadooda dhaawadood laakiin ciidanka hadda si noo sheegeen goobjooga oo ahaa ciidanka goobta lagu soo weeraray si ayga noo sheegayaan khasaara ay gaarsiiyeen hadee saldhigana kolley hadda lagama qabsin anaga ciidankeena waa jooga gurmudka anaga aan dan hadda waana joogaa alxamdulilah kolley hadda arrinta saasa u dhacday nimankaas waa niman oo badana ayaga wax gaad waay wax gaadnida iyo saasay ku dheerayaan ciidanka oo fasaxiyo ku kala jiro meelaha ku kala jiro ayaa hadda ciidan yar meesha jooga ayaa weerareen marka waxaa la isweydiin karaa haddii tiradii ciidanka koonfur galbeed dhinacii tirada haddii laga badan yahay sida aada xustay haddii hub fiican ay ururka al-shabaab haysteen khasaaro intaa wuu ka badan karaa mayna saa kulahayn marka meesha hadda lagu weeraray waa ciidanka meel hooda waayo meel hooda waayo oo dhagax badan meel banaane maaha haddii mar waa dalkan hadda deegaamadan hadda waa waa sanadkan barwaago waayo waa macnaha meel oo hadda macnaha lagu kala adkaan kara maaha maadaama anaga saldhiga aan lahayn ciidankeena saldhigu lahaa marka arrintaas kulli hadda saasa u dhacday waa gartay beri nimankaas waaya waxaad tidhi waxaan u dirnaa ciidan maaragtay baritaaro ciidankayagii imisa askari baad u dirteen xaggaa ma ciidan fiican u dirnay oo baawartooda wato in macnaha meesha gaaraan waana gaareen saldhigi waa gaareen marka ma intii dagaalku socday gaadheen mise kadib kadib markii dagaalka dhacay kadib meesha waa meel qarli maaha qarli-aan waayo anteenada kama shaqayso marka markii dagaalka ka dhaca dhacay kadib unbaa laga ogaaday marka markii la ogaadayna ciidankee loo ciidan gurmudee loo diray waa gartay marka hadda xaalku siduu yahay ma ma jirtaa cabsiha in al-shabaab ay ay soo noqdaan oo ay mar kale ciidankiina halkaa jooga weeraraan maya kulli hadda waa baxeen ciidankeen anana hadda meesha waa kusiin saldhigii waa joogen maalin dhaweysay aada la socotay jid meesha maro cudur ka baxo oo saldhigaas maro oo dhinacaas quraac jawaami belidin aad ayaa baabuur ay ku galeen baabuura meesha ku waxyeeleeyeen kadib haddana saldhigay soo weerareen kulley ujeedadooda macnaha in jidkaas oo macnaha deegaanka hadda saad la socoto oo xudur waa sanado badana go-doon ku jiray jidkaas keliya ayaa u furnaa jidkaas ay la dagaalamayaan in macnaha jidkaas ay ka gooyaan dagaalkooda saas waay badanaa ciidankaasa meesha ee jidka dhexdiis degin marka insha allahu anagana dadaal waxaan ku jirnaa si jidkaas aan ku dadaali lahayn inaan si aan go-in ayaan ku dadaalaynaa marka barnaamijyadaasaa ka jira meesha tan kale anaga hoogaa ka gobol ahaan ciidankan meesha joogo gobolka ku dagaalamaya dhinaca tayada tayada oo maanaa hubka dawladda hoogaa meeshaas daawasa kaga jiro ciidan nimankan d al-shabaabka oo macnaha la dagaalamaya dawladda soomaaliya hubka ayaga haystaan hubka anaga aan haysan oo ciidankan haysta oo isuma dhigmaan semberi waa naga tayo fiican yihiin dawladdana waxaan rabay inaan inaan u baaqo in macnaha ciidankaas gobolada ku dagaalamaya sida gobolka boqol in hub iyo rasaad lala gaaro intaasan dawladda inaan u sheegaana rabaa arrintaas inaan laga gaarsiiso insha allah
waa hagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere